madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo xiray shirka xoojinta waxsoo saarka beeraleyda galmudug shirkan oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda beeraha maamulka galmudug ayaa waxaa ka qeyb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socday wasaaradda beeraha dowlad goboleedyada dalka maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay soo xiritaanka shirka
wasiirada beeraha ee labada heeree dowladdu waxay bilaabeen socdaal loogu magac daray socdaalka xoojinta tacbashada beeraha iyo la qabsiga isbeddelka cimilada ayaanu bilownay annagoo wada jirna oo aan u kala hadhin ayaanu bilownay waxaanu marlabaad ka mahad celinaynaa galmudug waxaanu u dooran inuu noqdo stateka koowaad ee aanu booqashadeeda ka bilowno waxaanuna ku faraxsannahay horumarka ka muuqda hay-adaha dowladda heer maamul goboleed ee dowladda galmudug aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay mudane madaxweyne qorshayaasha aanu halkan u nimid sidii wasiiradii iga horreeye sheegeen waxa ugu horeysa inaanu samaysano istraatiijiyad shan sana oo lagu dari doono istraatiijiyadda guud ee qaranka ee la dhaho national transformation balan ten lagu lagu dari doono waxaanu go-aansanay inaanaan xafiiska federaalka keliya ku qorin istraatiijiyadda axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha maamulka galmudug oo soo xiray shirka ayaa bogaadiyey waxsoo saarka beeraleyda galmudug
qabanqaabada iyo soo dhoweynta wafdiga wasiirku hogaaminaya u samayseen adigan waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin sidoo kale iskaashatooyinka siday waxsoo saarkoodii usoo bandhigeen uga soo qayb galeen wadatashiga iyo kulanka qaabka wanaagsan oo runtii aadka u sarreeya iyo uheelanaanta waxsoo saarka ka muuqda waa idinku bogaadayna waan idiin mahad celinaynaa iskaashatooyinka reer galmudug waxaan leenahay halkaa kasii wada galmudug warankii yaanbay ka tumatay maanta waa caddahay daliisheedii mar kale wasiir waxaan idinku ammaanayaa shirkan wadatashiga iyo sida loogu kuurgalay ama loo dirsay baahiyihii jiray loo ogaaday aada iyo aad baan idinku ammaanayaa
shirkan oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada dhuusamareeb ayaa door muhiima ka qaadanayo sar uqaadidda waxsoo saarka beeraleyda deegaanada maamulka galmudug